Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay qaybta labaad ee harqaanka Amin Taylor oo laga hirgeliyay xaafadda Buulxawley ee magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan ayaa dharka ay tolaan waxaa ka mid ah suudadka, khamiisyada iyo shaatiyasha ragga. Maamulaha harqaanka Amin Taylor, Amiin Daahir Cabdiweli ayaa raadiyo Beelo ugu waramay waxyaabaha ay qaban doonto xaruntan iyo tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay.
Waa ku mahadsantihiin raadiyo Beerula waana ku mahadsantihiin sida sharafta iyo karaamada ee leh ee nagu soo booqateen xarunteena ee labaad ee mardhow dhawaana xiriga aan ka jarnay dhidhibada aan u taagnay amiin v i b taylor hoyga tolmada ee xaragada ee ragga mahadda rabbiyaa iskale waxaan tolnaa dharka ragga noocyadiisa kala duwan sida shaararka saraawiisha khamiisyada jaakadaha suudka ayuu dizayn intuu ragga u xirto wayna tolnaa waa waa idiin soo dhaweynaan raadiyo beerula waxaa nagu dhaliyey xaafadda buulxaabley gaar ahaan ex boostaajyadii hore kaalgacyo ama kasoo horjeedka c c k travel agency waxaa nagu dhaliyey baahi ka jirta halkaasi yacni lo aada loogu baahan yahay dawaarka maadaama farsamada ay tahay farsamo yacni mar walba aan taleefka dhidida idida la mariyaa sax Ee, sidoo kale waxaa anaga waxaa waaye toliinkeyna mar walba mar ka dambeyso sii casriyeynaa waayo heerkii shalay iyo tagneed waan kasii dhaqaajina waayo sanadka ugu socdaayad maanta wixii taariikhda waa dhalatay oo bishii waxaa marhaynaa lixaado marka sidaas anaga ogeedna waa sii update garaynaayo waxaa waaye update baan ku sameynaa hawsheena shaqadiina wallaahi een, horta kumnaan dhalinyara ka shaqeysa amiin taylor oo laguma soo koobi karo halkan allahna barkeeyaa leeyahay Een, waxaan ugu maaranay een, tahriibkii iyo waa dareemi kartaa culeysaad ka jiro marka maasha allah alxamdulilah Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka hela ayaa raadiyo Beelo u sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurkan.
magacayga waa shafee ibraahim cabdi Een, aamin taylor waxa waaye een, waa nin oo maanta een, bulshada wax weyn u hayo Ee, waa nin xilli fiican dhalinyarada u baahneed oo xilli fiican oo imaaday Ee, waxaan leeyahay welcome amiin Een, waxaan qabtaa yacni ee, shaararka iyo surwaalada iyo yacni dhalinyarada inta badan qala jibinayso ayaan yacni waxaan u habeynaa ee, suudadkooda Een, aamin taylor ahaan marka aniga u hadlo ee, waxaan ka shaqaynayay ee, shan sano Een, khibrad aad u fiican oo marar badanna waan ka- waan kasoo kordhiyey Een, wallaahi waa ku faraxsanahay waxaa waaye marar badan waan ku haminayay inaan maanta un mar un aan noqdo ee, sida amiin taylor oo kale anigoo ah shaqaalaha halkaani ka shaqeeyo ee laga keenay xamar ee loogu talagalay in ay gobolkani wax ee horumar ah xagga talmooyinka ku zaa'idiyaan ayaan ka mid ahay shaqaalaha meesha ka shaqeeyana way kala duwan yihiin ilaa toban laba iyo toban way dhan yihiin qayb kastaba qayb bay qaabilsan yihiin qayb saraawiishay tolaan qayb waxay tolaan ee shaararkay tolaan qayb waxay tolaan ee ee, shaqadana way noo kala socotaa aad bay u kala dhacaysaa Ee, sida loo baahnaay ayay noqotay ma filanayn macnaha inaysaan dadka ugu ee, ugu baahan yihiin macnaha ina ee, wax cusub lagu soo zaa'idiyo marka insha allah dukaanka sida hadda u muuqato labada qaybo ee, amin ee, amin taylor one iyo amin taylor two Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo dalka ka tahriibay haddana waxaa jiro kuwo kale oo dalkooda ku qanacsan oo abuurtay xirfado iyo fursado ganacsi kuwaasi oo noloshooda ku horumariyey.